hanaweeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo meel bay ka wada timi idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada wararka rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada saaka barnaamijka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo guddiyada doorashooyinka uga digay hufnaan la-aanta iyo cabashooyinka laga soo gudbiyey doorashooyinka golaha shacabka barnaamijka ayaad ku maqli doontaan waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray magaalada dooxa ee dalka qatar wasaaradda arrimaha gudaha galmudugna waxay heshiis dhex dhigtay beelo walaala ah oo ku dagaalamay deegaanada maamulkaasi barnaamijka ayaad ku maqli doontaan waxaad kaloo maqli doontaan abaaro saameeyey dadka iyo duunyada ayaa laga soo sheegayaa deegaano ka mid ah gobolka gedo xilli deegaanada qaar ay ka curteen aba uu ka curtay roobka dayrta qodobadaas iyo wixii nagu soo kordha ayaad maqli doontaan anigu waa suxmar sheekh ismaaciil ayaad nala socodsiinaya dhanka farsamadana waa maxamuud faarax siidow faarax
meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo meel bay ka wada timi
waa hagaag wacan mar kale dhegaystayaal aynu ku bilaawnee ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa guddiyada doorashooyinka uga degay hufnaan la-aanta iyo cabashooyinka laga soo gudbiyey doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa faray guddiyada doorashooyinka inay ilaaliyaan hufnaanta doorashada iyo wadashaqaynta dhexdooda ah si doorashadu u noqoto mid lagu kalsoonaan karo waxa uu sheegay in marnaba aysan aqbalaynin amba ka aqbalaynin gudyada hufnaan la-aanta doorashada maadaama ay kordheen cabashooyinka la xidhiira doorashada wuxuuna ku amray inaysan qaban karin doorasho kursi ay cabasho ka taagan tahay
marka hore waxaan salaamayaa dhammaan gudiyada kala duwan ee doorashooyinka hadday ahaan leedahay heer federaal fiid hadday ahaan leedahay heer goboleed ee siid iyo guddiga xalinta khilaafaadka ama conflict resolutionka tiimka ah dhammaantiin marka hore waa idin salaamayaa marka labaad waxaan rabaa halkan inaan uga bogaadiyo hambalyana uga jeediyo dhammaan goobihii ay ka bilaabatay codbixintii iyo qabashadii doorashada aqalka hoose waa ku mahadsantihiin labadii goobood oo bilowday saddexda goobood oo tiimka ay halkan ka fadhiyaan siidadkoodiina waxaan farayaa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan waa loo xayiranyaha dalka idinka ayuu idin fadhiyaa waxaa mas-uulka ah hawsha inay bilaabato waa heer federaal iyo heer dowlad goboleed siiba siid waa inay hawshaas bilaabaan saddexda maamul ee ugu horey ka dhiman doorashada bilaabideeda saad la socotaan cabashaa soo yeerta waa nagu ceeb anigoo idinkoo xasuusatay inaad maalintii koowaad alle idinku dhaariyey inaad howsha doorashada aada u gudataan sida ugu hufan ee ugu saxsan waana iga ballanqaadeen laakiin maantay labadii dowladood goboleed ee bilowday waxaa soo yeeray shacabka soomaaliyeed iyo shacabka iyo beesha caalamka ka soo yeeray daafurnaan laga cabanayo kuraastii aada qabateen waa run meel markay hawl bilaabato ayaa la ogaadaa cabashadeeda cabashadii waa bilaabatay mana loo dul qaadan karo waa in la yareeyaa ama la zuuliyaa sideedaba eedeynta lagu eedeynaya inay guddiyada lumiyeen madax banaanida maamulka doorashooyinka haddii la arkay kursi hebel oo loo diiday iyo kursi hebel oo guddigoodii odayaashoodii aysan meesha ka muuqan kalsoonida shacabka waa luminaysiin guddiyada waxaad isleedihiin dowlad goboleedka ayaa idin wato dowlad goboleedka ayaa idin soo saaray cid idin soo saaratay ama idin magacaawda ma jirto dekreetada ra-iisul wasaaraha kusoo baxdeen horta dhegtiina taas u furo marka ha luminina mar kale waa idinkugu soo celinaya waa inaadan luminin kalsoonidii laydinku qabay sababtoo ah doorasho haddaysan kalsooni lahayn doorashadaas ma socon karto waxaan rabaa halkan kale in aan ka sheego wada shaqeyn la-aanta iyo kala dambeyn la-aanta gudiyada labada heer ee doorashooyinka ee fiid iyo siid ama midda heer gobol ama midda heer federaalba wada shaqeyn xuma ayaa muuqatay si loo hagaajiyo hufnaanta doorashooyinka waxaa laydin farayaa in aad doorashada u qabataan sida ugu waafaqsan habraacyada doorashada qabashada doorashada golaha shacbiga waxaa si toosa uga mas-uulah guddiga maamulka doorashooyinka ee heer dowlad goboleed waxaa keliya oo ay la wadaagaan madaxda dowlad goboleedyada ee madaxda ka ah madaxweyneyaasha waxaa keliya oo ay la wadaagi karaan waa astaynta kuraasta haweenka iyo fududaynta arrimaha amniga doorashada iyo wixii dhaqaale ku saabsan oo markaas taagan haddii loo baahdo keliya ayay idinkaga baahan yihiin kama mas-uul ahan doorashada odayaasheeda dhaqanka inay soo xulaan kuwa bulshada arrimaha sida society-ga inay soo xulaan xaq uma lahan siidka ayaa ka mas-uulah saa darteed la socda guddi madax bannaanaad tihiin cid idin maamusho oo aad kala tashan kartaan ma jirto waxaa korjoog korjoogtayn ku leh guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal kuraasta aysan hubin in shuruudaha doorashada la buuxiyey lama qaban karo dhegtiina fura ree siidow ama ree dowlad goboleed guddiyadow guddiyada heer federaal waxaa waajib ku ah inay hubiyaan waa hubin in kuraastaasi loo maray habkii saxda ahaa oo ah in la buuxiyo shuruudaha in doorashada waxay ku bilaabataa diyaargarowgeed in kuraasta nambarkeeda la dhejiyo oo hoobkeeda ama aqalka hoose lasoo dhejiyo markii lasoo dhejiyo siid waxay diyaarinayaan odayaashii iyo civil society-gi waxaana ka hubinaya oo okay ka saaraya guddiga doorashooyinka ee heer federaal waana inay u ogolaadaan shuruudaas ah inay hubiyaan in shuruudaha lasoo buuxiyey haddaana lasoo buuxinna doorashadaas aqbal ma ahan dhegihiina fura waa in guddiga hirgelinta doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka ay si wanaagsan u wada shaqeeyaan haddii sidaasi dhici weydo waxaa mas-uuliyadda qaadaya ciddii qaladkaasi samaysa haddii guddoomiyaha fiid uu daraad dhahay kursigaasi waa la hakiyey waxaa ceeb ah oo foolxumo ah in guddiga sida baydhabo guddigii federaalka loo dira halkaas iyo kii khilaafaadkaba ay ag istaagan yihiin iyagoo mooda inay dowlad goboleedka ay hoos tagaan ma hoos tagtiin hawsha idinkaa iska leh haddii hawsha la joojiyin waa inaad maqashaan dhagahana aada u furtaan guddiga hirgelinta doorashooyinka waa in ay si hufan u gutaan waajibaadkooda ah korjoogtaynta hufnaanta doorashada kana qabtaan guddiyada maamulka doorashooyinka qaladaadka ay galaan waana in ay warbixin joogtaa u soo gudbiyaan xafiiska ra-iisul wasaaraha si uu tallaabo uga qaado ciddii musuq maasuq iyo wax isdabamarin lagu arko guddiga labada guddi ee fiid iyo siid wixii qalad ah ee dhaco ka hortaga wixii musuq maasuq oo ka hor imaanaya hufnaanta doorashada ka hortaga iisoo gudbiya cid idinku xadgudbi karta ma lahan guddiga xalinta khilaafaadkan rabaa ugu dambaysa inaan u sheego halkan guddiga xalinta khilaafaadka waa in ay shaqadooda dardargeliyaan xaqiijiyaan cadaalad si doorashada u noqoto mid lagu kalsoonaan karo guddiga khilaafaadka waa inaad la socotaan waxa meesha ka dhacayo waxa la soo gudbiyo waa inaad sida ugu dhaqsiyaha badna tallaabo aad ka qaadaan sidaa darteed walaalayaal walaalayaal guddiyada waa idinkugu soo celiyo mar koowaad tababaraa laydin siiyey waa laydin aamine waa idin dhaariyey haddana qaladaadka ummadda shacabka soomaaliya idin fiirsanayo saa darteed ergada soo xulideeda waxaa u madax bannaan waa idiin sheegayaa ergaa la soo xulaya waxaa u madax bannaan caaqilada iyo labada xubnood ee bulshada rayidka ah doorka guddiyada aan idinkugu celiyo waa hubinta in shuruudaha ergada la soo buuxiyey oo keliya maamulada madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada wax door ah wax door ah kuma lahan soo xulidda ergada marka dhegihiina fura maanta arrintaas meel xasaasiya maraysa qofkaana gudun warninkii ugu dambeeye waayo warninkii ugu dambeeye aan siinaya waayo qofkii aan arko iyadoo war laga soo saaray qof kaleoo ka dhinac hadlaayo warqadaheeda hore ha usoo qaadato ma matasho taasaa idin sheegaya dekareeto xafiis ra-iisul wasaaraha kusoo baxdeen shacabka soomaaliyeed uma dul qaadanaya xukuumaddeedu uma dul qaadanayso corruption iyo hufanaan la-aan inay doorashadaas ku dhacdo
wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayuu kaasi ah dhegeystayaal barnaamijka faaqneeda wararka radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya aad dhegeysaneysaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada dooxa ee dalka qatar halkaasoo si weyn loogu soo dhoweeyey afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdirashiid xaashe ayaa faahfaahiyey safarka madaxweynaha iyo waxyaabaha uu daaran yahay
jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo oo ay wehelinayso marwada koowaad ee qaranka marwo saynab cabdi macalin iyo wafdi uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane cabdisaciid muuse cali wasiirka dhallinyarada iyo arrimaha ciyaaraha mudane xamza siciid xamza iyo guddoonka xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed mudane cabdiqani siciid carab ayaa soo gaadhay magaalada dawxa ee dalka qatar halkaas oo uu uga bilaabmay safar shaqo oo qaadan doona muddo laba maalmood ah madaxweynaha oo martiqaad ka helay amiirka dowladda qatar sheekh tamiim binu xamed al thani ayaa kala hadli doona xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii dowladaha soomaaliya iyo qatar isaga kaashan lahaayeen dhinacyada dhaqaalaha horumarinta ciyaaraha iyo iskaashiga maalgashiga booqashada madaxweynaha jamhuuriyaddu uu ku joogo dalkan qatar waxaa sidoo kale qayb muhiima ka ah furitaanka koobka kubadda cagta ee carabta oo lagu macsuumay madaxda dowladaha carabta si loo xoojiyo islamarkaana loo dardargeliyo horumarka dhinaca ciyaaraha iyo isdhexgalka dhallinyarada iyo shucuubta dalalka madaxweynaha jamhuuriyaddu inta uu ku sugan yahay dalkan qatar waxa uu kulandaceedyo la qaadan doonaa madaxda ka soo qaybgeli doonta munaasabadan madaxweynaha iyo wafdigan ballaadhan ee weheliyey waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada dawxa si diiran ugu soo dhoweeyey mas-uuliyiin heer sare ah oo uu hogaaminayo wasiiru dowlaha doctor xamed alkawari iyo danjiraha soomaaliya u fadhiya dalkan qatar danjire cabdirisaaq farax cali taano
barnaamijka faaqadaada wararka radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad dhegeysaneysaan qaybihii dhexe ee barnaamijkana waan isla soo gaarnayay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada puntland jubbaland iyo hirshabeelle ayaa sheegay inay bilaabayaan doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa gudoomiyey kulan habka fogaan aragga ah ay ku yeesheen golaha wadatashiga qaranka oo diiradda lagu saaray daahfurnaanta doorashada iyo dardargelinteeda ra-isul wasaaraha ayaa madaxda golaha wadatashiga ku booriyey siday laga maarmaan u tahay in doorashadu noqoto mid dah furan oo lagu qanci karo isagoo madasha u gudbiyey walaaca iyo cabashooyinka la xiriira doorashada qaar ka mida kuraasta golaha shacabka ra-isul wasaaraha ayaa uga mahad celiyey dowlad goboleedyada bilaabay doorashada golaha shacabka isagoo ka codsaday kuwa harsan inay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan doorashooyinka golaha shacabka madaxweynayaasha puntland jubbaland iyo hirshabeelle ayaa caddeeyey in maalmahaas soo aadan ay bilaabi doonaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya barnaamijka faaqdaada wararka radio muqdisho ayaad dhegeysanaysaan dhegeystayaale wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ayaa heshiis dhexdhigtay beelo walaalo ah oo ku dagaalamay deegaanada maamulkaasi wasiiru dowlaha arrimaha gudaha galmudug axmed xasan cali axmed dheere ayaa nooga warramay heshiiska ay dhex dhigeen beelaha walaalaha ah
maalmahan oo dhan aan ku jirnay saddexdii qofoodee halkaa ku dhimatay maanta waxaan isla gaarnay heshiis go-aan ah heshiiskaasoo looga xaaltamay sidii diyada loo bixi lahayo waxna la hormarayay waxna ay dhiman yihiin ilaaha mahaddaa iskale run ahaantii wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug ayaa muddo gacanta ku haysay waxaana mahaddaas iska leh aan u hambalyeynayna aan leenahay madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdi kaari oo isagana gacan libaaxle ka geystay maalintii la bilaabay ilaa haddeertaana la socday korjoogtayna ku hayay inuu shirkan mida dhaqo
waa tahay marka beelaha aada la fadhiisateen oo ay beelu wada kulmeen tabashadooda madiyadii hadda la bixiyey mise dib ayaa loogu dhigtay si xal waara looga gaaro
horta hore beelaha saddexda qof ee dhimatay qof walba xaqiisaa loo xitaa wax wax lagu bixiyana malah waxa la isku bixiye la yidhaahdo ma jirto reer walba reer qofkii uu ka tegay furkii iyo duubkiyaa la bixiyey inta kale oo dhimanna waa laga ballamay heshiisaana laga galay waxaana rajaynaynaa arrinkaa inuusan dib dambe usoo laabanayn hadduu yahay
sidoo kaleeto waxaa xeraale ka furteen shirar dib u heshisiineed oo colaadan la xiriirto bal iyagana faahfaahinaga sie
run ahaantii ka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta galmudug maalmahan waxaan wadnay dib u heshiisiin ballaaran xaqiiqdii waxaa waaye tan aan ka furnay xeraale iyo howrshe waxay la socotaa dib u heshiisiin horey loo dhigay beel walaala ah dhexdooda oo waxay kala gaareen sidii macnaha loo ilaalin lahaa heshiisyadii hore aysan u burburin dhibaatooyinkaas iyo waxyaabaha qaarna aysan dib usoo laabanin wixii hore ee lagu ballamayna wixii ka hirgalay aan ogaano wixii dhimanna aan dhammaystirno wixii noo dhammaystiranna aan aan aan aan dhex raacno insha allah galmudug deegaanada hadda nabadda ah ee dowlad goboleedku ka shaqeeyo beelaha degaa inta badan dagaaladoodu aaday u soo laalaabtaan oo beel walba beesha ay dariska la tahay waxbaa kala dhexeeyo dib u heshisiin guud in loo sameeyo ma ka shaqaynaysaa wasaaraddu
horta ore galmudug oo keliya maaha waxaan ka hadlaynaa dhaqanka soomaalida sidiisaba wuxuu yahay waa wax ku saabsan bilalkan meel walba ay ka soo laabtaan meel walbay soomaali degan tahay waa waa waa daaqsinka oo kamid yahay baraagihii iyo ceelashii oo laysku dagaalayo rag ardaaleh oo dhallinyaraah oo waxay rabaan inta badan aan ka fiirsanayn falalka ay samaynayaan mar walba waxaan way soo laalaabtaan dhaqan uma aha galmudug oo keliya soomaali oo dhan ay dhaqan u yihiin haddana annaga waxaan xooga saaraynaa aad ka warqabtaa mar walba dib u heshiisiinta gacanta aan ku hayno waxaana naga go-an hadduu ilaahay yidhaahdo sida aan u wadno in aan ka suulino annagoo wacyigelin isticmaalayna ma isticmaalayna oo keliya inay markay wax dhacaan aan annaga aan intaan baxnoon xallino mar walba waxaan isku daynaa insha allah inaan samayno ka hortag intuusan dhib ka dhicin wacyigelin meelo badanaan ka wadnaa hadeerna waad sii wadaynaa hadee waxaana rajaynaynaa cid walba oo galmudug ka tirsan oo dhib uu kala gaaray amba dhib uu dhex yaala inaan intaan tagno dib heshiisiin aan ka qabano insha allah dad badan waxay aaminsan yihiin in hub fara badan ay beeluhu haystaan oo mar walba tiknikooyin ay jirtaan marka sooma habboonaa lahayn in marka hore hubka laga aruuriyo beelahaas oo qorshe hubka looga aruurinaayo wasaaradda oo kaashanaysa wasaaradaha kale arrimahaasi la xiriira ay ka shaqayso si colaaduhu u yaraadaan
run ahaantii soomaaliya waan wada joognaa oo maanta cid gooniyi laga sheek looga sheekeynayo male gacanta shicibka waxaa ku jira waa hubka hubka ugu tirada badan leh guri walbo soomaaliyeed oo hub yaalaa gacantii wuxuu ku jiraa hubkii wuxuu u baahan yahay national dialogue amba nation macnaha framework oo macnaha wadajirahoo soomaali oo dhan oo dowladda federaalka inay macnaha qorshe noocaas ay keento laakiin kalmudug galmudug ahaan annaga insha allah hadduu ilaah yidhaahdo qaabkii aan aan aan aan arrinkaas aan u yaray lahayn aan ku jirnaa waana dadaalaynaa laakiin haddii la yidhaahdo guri walba hubka yaalla hala qaado wuxuu u baahan yahay run ahaantii waa wax hadeertan aan islamarkii lagu degdegi karin laakiin waa dadaalaynaa haddii ilaa yidhaahdo mudane wasiir dhowaanahan waxaad ka shaqaynaysay qorshe la xiriira daadejinta dowladaha hoose iyo sidii mashaariic looga hirgeli lahaa deegaanada galmudug bal qorshahaasi halkee marayaa maxaase faahfaahina oo naga sii kartaa
daadejinta dowladaha hoose waddanka waa federaal runtii waxaa la qaata federaal waa federal system iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah iyo dowladihii hoose marka waa dowladaha hoose waa faadatinkii waa meeshii la rabay in hoos laga soo aasaasay ilaa heer tuula aan geyno waa wadnaa waxaana rajaynaynaa insha allah galmudug mar dhow inay bilaabayso hadduu ilaahay yidhaahdo sidii maamulka loo daadejin lahaa oo hoos loogu daadejin lahaa degmooyinkii dowladaha hoose ay la wareegi lahaayeen caafimaadkii waxbarashadii biyihii nabadgelyadii boliiskii wax walba ayagay hoos tegi lahaayeen waxaana rajaynaynaa insha allah qorshahaas aan wadno inuu mar dhow hirgeli doono
waxaan arkaynay adoo magaalooyinka gurceel iyo gaalkacyo iyo magaalooyin kaloo galmudug ka midaba ka xarig jarayo mashaariic horumarineed oo deegaanadaasi laga fulinayo mashaariicdaas maxaa ka mid a oo waxyaabaha ay waxtarka uleeyihiin bulshada oo noo sheegi karta maxaa ka mid a mashaariicda waxyaabo badan ay iskugu jiraan mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha ka mid a maalin hore hadda kahor waa aniga tegay loo jido cadaado mar dhow ka dhamaanaya insha allah oo laamiya jidad cusub oo laga sameynayo indhosamareed balaankeeda aan ku jirno hadduu ilaah yidhaahdo jidka airboortka iyo ilaahay gaalkaxyo isku xirayay laba jidoo cusub gaalkaxyana laga rabo mashaariicdaas oo dhan waa mashaariicda j b l g ga ah oo aan rabno insha allah hadduu ilaah yidhaahdo degmooyinka j b l g ga haysta siday u dhaqsaha badan leh inay u helaan mashaariicdii twenty twenty one ka intuusa dhammaan si aan macnaha aan uga faa'iidaysano mashaariicda twenty twenty two ga hadduu ilaah yidhaahdo marka ka dowlad dowladaha hoose wasaaradda arrimaha gudaha si fiican ayay uga shaqaynaysaa waxaana rajaynaynaa insha allah in macnaha ay noqdo waxaan ka wada faa'iidno dhammaan reer galmudug ama degmooyinka galmudug wax isbeddelaana ka imaan doona dhaqaalo badanna wuu kasoo geli doonaa insha allah ugu dambayn mudane wasiir maxay tahay fariinta aada dirayso caawa ugana faaidaysanayso bulshada ku dhegaysanayso
fariintaan rabo inaan diro naftar ilaahay waxaan ka baryaynaa doorasho wanaagsan oo waddanka horumar gaarsiisa oo isbeddel fiican oo kheyr qabo naftar ilaahay anoo dhaliyo waxaana rajaynaynaa insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo waxaana ilaahay ka baryaynaa in dhammaan maamulada maamulka galmudug oo kaliya maaha dhammaan soomaalida meel walbay jirto inuu ilaahay abaaraha naga dulqaado culayska naga dulqaado abaaro culays badanaa ka jira waddankii waa la socotaa abaaraha ka jira waddankii waa la socotaa oo haddeertaan sidii hore ma aha ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu roobab iyo macnaha barwaaqo noo keeno waxaana ka codsanaynaa insha allah dowladda federaalka inay macnaha dhibaatooyinka haddeertaan gobolada mudug ka jira ee abaaraha ka jira inay wax nagala qabato insha allah iyo gobolada kaleo soomaaliya oo dhanna wax laga qabto
wasiiru dowlaha arrimaha gudaha galmudug axmed xasan cali axmed dheere ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal barnaamijka faaqidaada wararka radio muqdisho ayaad dhegeysanaysaane qaybihii ugu dambeeya barnaamijkan waan isu soo gaarnay markaana abaaro saameeyey dadka iyo duunyada ayaa laga soo sheegayaa deegaano ka tirsan gobolka gedo xilli deegaanada qaar uu ka curtay roobka dayrta gudoomiyihii hore ee gobolka gedo cismaan nuur ayaan ka wareysanay arrimahaasi
gobolka gadow waa nabadgelyo wax dhib horaaba ka jira ma jiraan waxaa ka jira abaaro ba-an oo aad iyo aad maxaan ku rahdaa carrada u saameeyey dad fara badan oon carrada maxaan ku rahdaa ay dhibaato ugu gaartay xoolo fara badanna waa ku baabayeen marka haddii hadda wax weyn oo soo gaaray maxaan ku rahdaa reelidaan ahna ma jiraan dhinaca ileed iyo dhinaca dowladeed waa gacan weyn hadda weli lagama helin dadkina aad bay u dhibaataysiyihiin waxay u baahan yihiin gacanqabad aad iyo aada u ballaaran insha allahu tacaala meel kastana kolley waa ka aragteen media maamaladii waa hadlooga arkeen shacabki waa hadlooga arkeen marka gobolka dhibaato aad iyo aad u ballaaran ayaa ka jirta oo dad iyo dunyada saamaysa sidee loogu kala daran yahay marka deegaanada abaartu ka jirto inta aad ka ogtaa
walaalaada umahadsan tahay gobolka galo waa toddoba degmo iyo tuulooyin aada u weyn iimihii ballaaran ayuu leeyahay meel meel baan ramada saddexda sano oo hadda lasoo dhaafo horeba wax la beerta maysan deyin marka meel meel ku baxsanaysa ma jirta gobolka dhammaan abaarta aad bay u saameysay
marka maxaa khasaaraha oo hadda ilaa iyo hadda la og yahay oo ka dhashay abaarta saameynta leh ee ku dhufatay deegaanadaas
walaala aada ubaasan tahay khasaare aada u baan ayaa maxaa ku ahda ka dhashay xoolihii dadka aad bay u dhaateen ayagoo barakacyaal ah ay dhammaan degmooyinkii soo wada gaareen dadkii oo iska qaxaya oo ciyaal yare gacanta ku wata xoolo shaqadii aad bay u dhaafeen haddana sabab aan weli aada u banaanaya deegaanadii ka babilowday oo dhowr meelood ka badaayay oo biyiga u badan waxaan ku dhahdaa laakiin khasaarihiisa dadkii xoolaha aad iyo aad bay khasaarsan way u bahtay
ilaa hadda wax gurmad ah oo lala gaaray ma jiraan
walaal weli hadda wax gurmad ah oo soo gaaray ma jiraan markii laga reeba hayado yar yar oo hadda maxaan ku dhahdaa dadka dhex aroordayo oo weliba hadda wax weyn aanan keenin marka laga reebo wax gurmad ah oo weli hadda la garanayo masoo gaarin weli xarada deegaanka markaa eegto qiimayntaada intay la eg tahay baaxadda abaartan mase jirtaa mid caynka lamida hore usoo martay deegaanada maya walaalo gobolka weli abaar noocan eh ma soo marin waara hore waa dhowdee laakiin wax weyn maysan ahayn waa wax maxaan ku dhahdaa laga qabsan kara ay ahayd saddex sano oo isku soo xigtay abaara maxaan ku dhahdaa lagu yara ceemo qaba ayaa la soo marin laakiin tan hadda maxaan ku dhahdaa weli oo kaleeto lama lama arag inta hadda gobolka la joogay marka xoolihii dadka ay haysteen oo reemiig ahaa inta badan boqolkiiba sagaashan waa way tageen maxaa ku dhahdaa kuma haystaan dadkiiyaa maxaa ku dhahdaa oo ka shirtay oo miigi maxaa ku dhahdaa oo ku dhamaana gaari marka sababka yarkoo hadda bilowdana maxaa ku dhahdaa inkastoo hadda gobolka aysan ka wadageyn meelo badan waxoogaa tuulay miigi badan ayaa marmareen haddana wixii noolaa oo naftooda iyo naf ahaaba maxaa ku dhahdaa roobkaas ayaa sii raacinaya hadda
waa tahay maxay tahay marka fariinta ku aadan arrintaas abaaraha ee arabtid inaad ka dirtid warbaahinta dowladda walaalaal u mahadsan tahay dowladgoboleedka jubbaland oo hadda deegaankaan maxaa ku dhahdaa aad loo xukumo waxaan leenahay dadka markii la badbaadiye ayaa maxaa ku dhahdaa kadib noloshooda la helayaa deegaanka inta badan waxaa laga xukumaa dowladgoboleedka jubbaland iyo dowladda federaalk oo hadda ra-iisul wasaarihii muqaraad ku daaqay lacag maxaan ku dhahdaa milyan ah uu bixiyey oo hadda ra-isul wasaarihii uu bixiyey marka dowladgoboleedka iyo dowlad federaalk labada waxaan leenahay dadka badbaaday u baahan yihiin wixii la badbaadiyaana loo baxsadaa waxaan leenahay gobolka gabadha waata aad iyo aad u ballaaran ayaa maxaa ku dhahdaa haysata oo dad iyo duunyada saamaysay waxaan leeyahay deegaanka dhinac dowladeed iyo dhinac hayleedba dhammaan waxaan ugu baaqayaa in la garab istaago oo dadka la badbaadiyo dadka badbaaday u baahan yihiin
guud ahaan barnaamijka faaqadaada wararka rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya aad ka dhegeysaneyseen dhegeystayaal waa naga intaas tan iyo kulanti dambo nabadgelyo